munaasabadan u ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana daaha looga rogayay masjid jaamaca oo dhowaan laga dhisay deegaanka buurdhuxulle ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa lagu qabtay gudaha masjidkaasi marti sharaf kala duwan oo ka socday guud ahaan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool oo ka kooban culummo mas-uuliyiin iyo waxgaradka gobolka ayaa ka soo qayb galay xafladda kuwaas oo aad u bogaadiyey guddigii u istaagay dhismaha masjidka iyo bulshada ku nool deegaanka buurdhuxulle ee gobolka bakool sida ay goobta ka sheegeen guddiga waxaa masjidka ku baxay lacag ku dhow nus milyan taas oo ay bixiyeen muxsiniin soomaaliyeed oo ku nool gobolka bakool iyo sidoo kale dibadaha kuwaasoo lacagtooda ugu deeqay dhismaha masjidka jaamac ah ee laga dhisay deegaanka buurdhuxulle mid ka mida lajnadii ku howlanaa dhismaha masjidka ayaa goobta ka sheegay xog faahfaahsan oo ku aadan maraaxiishii lacag ururinta iyo sidoo kale inta ay la eg tahay qiimaha lacageed ee ku baxay masjidka gaalmay la biyey saddex boqol lihidun ili neef alishaani tirada loodi iyana maynaga tahay konton i kow neef yalika bi erin walaagi antilika bi i walay bannaanka lakushaani kun siyeed boqol afarta iyo laba neef alika bi dhul dhammaantiis walaa ila dhiibi buurdhaxunlilika bi labaatan boos fiyaala iyo inaska jara xaafada inaska jaro la bi beer dhammaantiya buurdhaxunlilika bi may la biyey tuman beeroda la bi markiliska dari walgadi la'agti gooyanna maynaga tahay lama boqol tum i sede kun boqol siyeti afar doolar nagati la'agta masaajidkan galle kamaysan aragahaytange beesada kabati maynaga tahay afar boqol i konton kun i saddex boqol sidoo kale qaar ka mida waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda oo ay ka mid ahaayeen ugaaska beesha macalin weyne xasan macalin liibaan iyo sidoo kale ugaaska beesha hadame ugaas cabdulaahi madyare oo makarofanka iska daba qaatay ayaa aad u bogaadiyey dadkii muxsiniinta ahaa ee ka qayb qaatay dhismaha masjidka marka ikhwaani geeg ardaada farxad winga gobolkan taale nicmadaas taas aho ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiy anilaka shukriye bacdisha araddeeda masjidtankanqe kolley howla walilin geliyey inilaka cibaadaysada in ilaahay subxaanahu wa tacaala laka tuuga ilaahay cibaadadiis laka gududa eed ba ardayanka farahani runtii maylanaa horta maala gabnaa dad dhiibayo iiman laho muslimiin ana gabnaa ilaahaynin barkaay afar boqol iyo konton kun oo dollar dibida waa lagu sheenay lahay labaatan kun oo koyta la rimada la gayliyay la gayliyay wiliba awaaday la awaaday la awaaday afar boqol iyo konton laba boqol iyo soddon iyo bayuu dalka la ku halay muslimiinta dhiibeen oo deegan waa danka degan ilaahu maalkiinsiin barkaay ilaahu muu dheer kheer gabna sii ugu dambayntii ugaas buraale ugaaska beesha gaasan ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan nimcooyinka ay ku heestaan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaayaadka dhaqanka wanaagsan ee islaamiga aan ugu hogaaminhayay iyo culimmada cadaaladda ah wixii gacantooda soo gaadhay gurigan ku hantay aan musuq maasuqa aqoonin iyo xaaraamta ilaahay baa kuwaasaa fadligooda ilahay inoogu suurtageliyey iyo dadka muxsiniinta ahee maalkooda la baxay taasay inoogu suura gashay haddaan sidan kusii wadnana waxaan u malaynayaa inaan si kasii wanaagsan gaarid insha allahu tacaala biidn illahi masaajidka lagu cibaadaysan maayo haddii aan culimmada warkooda laga jawaabin oo aan la raacin oo garab la sinno on qori la qaadin oon geerida la ogolaan oon maalka la bixin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaan lagu cibaadaysanayna cadowgaasaa iska imaan cibaadaduna way kala carari ninka ugu ron baa ninkaa duurka jira iska noqoni ee qoriga watee koobku garabka ugu xidhanya garab raaratada aan u diyaar garowna safarkaas dheer cadowga ilaahayna aan u istaagno munaasabadii furitaanka masjidka jaamac ah ee laga dhisay deegaanka buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan dhowaan ay ahayd markii masjid weyn oo ay ku baxday lacag ku dhow boqol kun oo dollar laga dhisay deegaanka kunya barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana muuqatay in wilaayaadka islaamiga ah ay kaalinta koowaad uga jiraan deegaanada ay ku sii badanayaan masaajidda iyo goobaha lagu barto cilmiga sharciga ah